فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku le-day qarax ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe baaq loo jeediyey ciidamada muqdisho iyo jowhar inta udhexaysa isbaarooyinku ay u yaalaan ee la shaqaynaya shisheeyaha geesta kalena la kulmaya weerarada kaga imaanaya xarakada shabaab ulmujaahidiin imaamka afgaal ayaanu waraysadan kaga haynaa ciidamada etoobiya oo khasaare lagu gaarsiiyey dagaal xalay ka dhacay baar dheere maxaa ka jira in gaari uura leh laga gubay maantana diyaaradu ay dhaawacyo qaaday faahfaahin ayaanu idiin haynaa dowladda federaalk ah oo askar isaga laysay dagaal maanta muqdisho ka dhacay oo hub kala duwan la isu adeegsaday farmaajo oo wakhtigiisu sii dhammaanayo reer gedo maxay ku xasuusan doonaan waraysi xiiso badan ayaanu idiin haynaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay ka aragti dhibteen barnaamijka xuruuba saliibi ah ee idaacaddu ay qabatay codadkooda ayaanu idiin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah xubintii corona u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa maanta ku le-day deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe ka gadaal markii gaari cabdibilaah oo ay saarnaayeen qarax lala beegsaday tobaniyo ka tirsan askarta dowladda federaalk ayaa la sheegay in halkaa ay ku wada qurbaxeen iyada oo kuwo kalena dhaawacyo ay soo gaareen gaariga ay saarnaayeen ayaa la sheegay in uu gubtay oo goobta looga tegay qaraxaasi waxaa fulisay xarakada shabaabul mujaahidiin gobolka shabeellaha dhexe marar kala duwan waxauu martigeliyey weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda federaalka kuwa maamulka hirshabeelle iyo ciidamada shisheeye gaar ahaana kuwa burundi waxaana la gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan haddaba ciidamada gobolka shabeellaha dhexe ku sugan oo weli nool maxaa la gudban kuwaas oo qaarkood isbaarooyin ay u yaalaan lana shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay sugayana weeraro kaga yimaada xarakada shabaabul mujaahidiin imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud ayaanu arrimahaasi ka waraysanay waryahan ciidiro sabriya ayaa la kulmay oo su-aalo weydiiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan ee xarunta degmada aadiya balwilaayada shabeellaha dhexe jazaakum allah waayahay imaam waxaan gudagelaynaa marka mawduuci aan ugu talagalnay inaan falaqayno marka hore waxaan ku weydiinayaa bal waxaa loogu yeeray ciidamada dowladda federaalka ee dhibaatooyinka fara badan ku haya ummadda muslimka ee soomaaliyeed si guud marka hore bal faahfaahin naga sii bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu allah subxaana wa tacaala ayaan keligiis mahad ballaaran u jeedinaynaa mahaddaas oo meel ay ka bilaabato iyo meel ay ku dhammaato lahayd uma waxaan u mahadnaqaynaa idaacadda alfurqaan ee maalin walba u taagan hirgelinta shareecada islaamka jazaakum allah khayran leenahay allah idin barakeeyo sidoo kale waxaan halkan ka salaamaa ciidamada mujaahidiinta dhammaantood meel kastay joogaan allah idin guuleen leenahay intaas ka bacdi walaal ummadda soomaaliyeed aad iyo aad bay uga warqabtaa waa lagu dhib qabaa ciidamadaas habashida iyo ciidamada afrikaanka ay samaystoona calooshoor shaqaystayaasha wax ay ka xishoodaan ma jiraan wax ay ka cabsadaan ma jiraan alla kama baqaan dadka kama xishoodaan waa niman calooshoora u shaqaysta kaliya uun hawadooda iska daba jooga marka waxaan leenahay kuwaas allah naga qabto ummadda soomaalida dhibaato weyn bay ku hayaan insha allahu tacaala waxyaabaha ugu badan oo ciidamadani dadka ay ku beegsanayaan amaba lagu tuhmayo waxaa la sheegayaa in ay yihiin waxyaabaha ugu badan marka ma la dhihi karaa inay dadka dhibaateeyaan maanduuriyaha iyo qamrada iyo qaadka ay cunayaan ayaa u sababa Ah, qayb ka mida waay intaas kaliya maaha qayb ka mida waay sababtoo ah laguma noolaa kara daroogo kaliya dadku waxay cunaanay u baahan yihiin maamullo ay sameeyeen gaaladu oo meesha iyo la taaga looga tegay ayaga sameeyey wax ay u haayaanoo adow madow ma jiraan maalin walba waxaan idaacadaha ka dhegaysanaa hal sana lacagna lama siin lix bilna lama siin afar bilna lama siin waxna lama siiyo marka min kulli jaanibna kala reeban hadday maanduuriyaha aan lahayd hadday noloshoora kaloo caadi aan lahayd gacantoora madow kama xigaan dadka jeebkiisa wax ay kala baxaan inta dariiqa istaagaan waad u jeedaa waxaa u daliila maalin kastaa lagu laaya sida aad og tahay hadeer karoonahan markii uu dhacay diyaaradihii ay xirmeen dadka soomaaliyeed dad kala maarmo maaha hadday hargeysa jiraan hadday kismaayo jiraan hadday soomaali hadday jiraan boosaaso iyo garowe gaalkacay hadday tahay gobolada dhexe kalama maaranta soomaaliyo caasimada muqdisho caasimadooda waa muqdisho halkaasay soo aadayaan waa adeer iyo awow inan iyo oysin dhammaan waxbay isu wada yihiin waxay taagan yihiin marka caasimadii dariiqii laga soo gelaya sida aad og tahay maalin walba gabdhihii yaryaray ku kufsanayaan dadkiibay ku dilayaan way dhacayaan waxa fawaaxishada ay ku jiraan lama malay karo marka waxaas- wax wax sharaf way leeyihiin lama arko marka kuwaas waa wax la wada yaqaano ujeedaya ka jeeda kale ma lehe maanduuriyahaas iyo cunadeeda intaba way raadinayaan meel xun ayayna ka gashay waxaana leenahay ka waantoobaan waxaas ay ku dheefayaan ma lehe insha allah aad baad u mahadsan tahay imaam Eh, maalmihii ugu dambeeyey ama bilooyinkii ugu dambeeyeyba gobolka shabeellada dhexe si gaara waxaa ka dhacaya dhibaatooyin aad u fara badan oo ay geysanayeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa hirshabeelle haddii ay tahay dadka in gawaarida iyagoo saaran la dilo ama la kufsado ama xoolahooda la boobo marka arrintaasi bal wixii aad ka waraysa naga sii bismillaah horta maamulada gaalada kuwa ugu sharaf xun oo ugu sharaf liita oo ugu xishoodka daranna ayay ka mid yihiin qolada hirsha- hirshabeelle waxyaabaha ay ku kacaan maalin kasta wax la wax hataa mataqaan isheeg maskaxda ka weyn ama hataa aqligu ogolyaha ma aha hadday ahaan lahayd kufsiga hadday ahaan lahayd dhaca bini'aadanka loo geysaa hadday dilka dadka naftiisa la dilaya ay tahay taas oo naxariis darro iyo kala reeb aan lahayn aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana leenahay intii dhibaato loogu geystay bedel khayr qabaan leenahay ayagana waxaan leenahay kuwa dhibaatada samayhayo wax nololho idinka raacaya ma jiraan inaad un maalin walba aad dariiqa usoo hiiraysataan si aad ummadda u boobtaan u dhacdaan u dishaan waxaan leenahay marka ka tanasula ka imaada maamulada islaamiga wilaayaadka ku kala biira isaga taga waayo noloshiina ma adan helina maalin walba sidii waar erigalaya laydinkugu raamsanaa shan shan lix lix toban tobana laydiin diloohayaa baawarta laydinka qaato qore laydinka qaatoohayaa waxaad ku jirtiin lahum fi dunyaa khisyu aad adduunyada ku joogtaan aakhirana waxaa meel idin yaal walahum fi laakhirati cadaabun cadiima marka waxaan leehay adduunya aakhira la'aantan ka baxa waxaan rabaa inaan si gaara aan kuwa hirshabeelle weliba aan isha aan mataqaanaa isheeg farta ugu fiiqo waxa ugu liita ee hadeer dalka ka jira waa ayaga wax ay haayaan ma jiraan haddana sida loogu dhammayhayo ma dareemayaanba wax ku dhaca ma aqaana waxaan leeahay odayaasha damiino meesha keenow ilmaha aad maran habaabiseen ka waantooba meeshana ka soo wada maamulada wilaayaadka islaamigana la xiriiriya meeshana ka saara idinlaahay adduunya aakhira iga khayrkii ku jiraaha haddaa meeshaas ku sii jirtiinni ooyin aad ku ay indiinni ku dambayn doonaan insha allahu tacaala biidni illahi alkariim Ee, waayahay een, imaam ee, mararka qaar waxaad maqlaysaa in ciidamada dowladda ayaa lagu laayay duleedka balcad waxaa lagu dilay isbaaro ku taalla duleedka jawhar waxaa lagu dila duleedka ee, xaaji cali saas ayaad maqlaysaa ee, waqt- een, mararka qaar marka arrintaasi ka waran bismillaah horta waxaan ku leeyahay arrintaas way jirtaa goormay wax fahmayaan haddii mar kasta sidaa loo leynayo
arrintaas way jirtaa waxa meesha lagu laynayo ood maqlayso waa wixii ay ka tageen nimankii hogaamiye kooxeedyada ahay oo sidoori isaga taagan oon meelna aan ka aadin mar baa lagu laayaa ilaahay baa ku mahadsan ku baabi'iyo meesha mar walba oo loogu tago waa runta xaaji caliya lagu baabi'iyey geelgub waxaa lagu baabi'iyey meel kasta oo dariiqaas balcad shalaa u dambaysay dadkaasi marka waa dadaan meel kale aadaan aan aqoonin waa dad isbaaradaba noloshoodu ay ku factaa kahorba yani cimrigooruba inuusan jirin kuwa odayaasha u ahna ayaga u baca dhiigoray ka ganacsadaan marka waxaan mar kale ugu baaqaynaa inay isaga soo tagaan meeshaas ay wilaayaadka ugu dhow ay ka ka galaan wax ay ka dheefayaan ma jiraan hadda hadday ka dawaantoobaana sida kuwii ka horreeya meeshay mareen ee ayaguna mari doonaan insha allahu tacaala imaam maxamuud aad baad u mahadsan tahay waayahay waxaad dhegaysataa idaacadaha islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka islaamiga ayaad dhegaysataa ee waxyaabihii kugu yaabka badnaa oo ay ciidamadan sameeyeen maxaa ka mid ahaa
dhammaantoodba wax fiican ma samayn horta waxa dhammay sameynaa fawaxshe fuxshi ah waxaa ugu darnay gabdho dhidhinna oon qaan gaarin deegaanka afgooye ay inta kufsadeen haddana ay dileen waxyaabaha layaab kale naxdinta argagaxan ugu riday oon idaacadaha ka dhegaysanay gabdho yaryar caanasita xaafadoodii ka soo baxay magaaladaas safraya afgooye ee dariiqa u istaageen way kufsadeen haddana way dileen iyo waxyaabo kaleo lamid ahoo ka fawaxasho badan wax lasoo koobi kara weligoodba wanaag kama shaqaynba Ha.
waayahay imaam si guud waxaad imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamuud inta ku maqlaysa ee maxaad ugu baaqaysaa ciidamadan ku sugan ee gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan hirshabeelle badankoodu waxay ka dhasheen beesha abgaal ismaan adiguna imaamkooda ayaa tahay marka maxaa fariina oo kaga aadan ood ugu baaqaysaa bismillaah su-aal fiican waaye waxaan ugu baaqayaa horta marka ugu horraysa allah subxaana wa tacaala inay u tooba keenaan waxa ay ku jiraanne ay ka soo fuqaan sababtoo ah wax faa'iido ay ka gaarayaan ma jiraan waa qashankii ay meesha uga tageen cali maxamed geedi shariif murtad xasan gurgurte ay madaxweyne beena u qabeen marka inaysan waxba ahayna waxaan leeyahay nimanka meesha idin geeyey gaalada keensataa ka raacdaysaye adina ka soo taga insha allahu tacaala waxaan marka ogaada mar laba sidaad ugu baaqaa nimanka halkaas jooga in ay kasoo go-aan kana fuqaan waxaasna wax ka dheefi maayaan ay isaga tagaan insha allahu tacaala sidaasaan ugu baaqaya aad baad umahadsan tahay imaam ugu dambayntii ummadda muslimiinta ee ku dhagaysanaysa maxaad ugu dardaarmaysaa waxaan u dardaarmayaa ummada muslimiinta ah inay horta marka ugu horraysa allah keligiis ay ka cabsadaan dhammaantood cabsi dhammaystiran waxaan kaloon ugu baaqayaa inay kitaabka allah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qaataan kuna dhaqmaan una dagaalamaan una dhintaan naftoora ee maalkoorana ku bixiyaan si ay liibaanta adduunyo iyo midda aakhira ay u helaan insha allahu tacaala sidaas ayaan ummadda muslimiinta ugu baaqaya dhammaantood meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta waxaan leeyahay war kitaabka allaqaadha khayrku liibaanta isaga ayuu ku jira sida allah uu noo sheegay intaas ayaan mataqaana sheeg igana ugu baaqayaa kaasi wuxuu ahaa imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamad waxa uu warramayay waryaheena ciidiruu sabriye ciidamada etoobiya ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey dagaal xalay ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo hubeysan ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada etoobiya ee fariisinka kule garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay magaalada baardheere iyo deegaanada kale ee deriska la ah amaba ku hareeraysan in muddo ah ayuu dagaalkaasi socday faahfaahin ayaa ka soo baxaysa khasaarihii etoobiyaanka halkaasi lagu gaarsiiyey xog ay heshay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay sheegaysaa in gaari ural ah oo ciidamada etoobiya nooca ay isticmaalaan ah halkaasi uu ku gubtay oo ay haleeleen madaafiicdii amaba gantaalaha garbaha laga gano ee xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ay ridayeen ciidamada etoobiyaanka ayaa la aaminsan yahay in halkaasi dhimasho iyo dhaawacyo ay ku gaareen xog aan helnay waxa ay sheegaysaa in maanta diyaarad helikobter ah ay ka soo cagardhigatay garoonka diyaaradaha ee baardheer ee ciidamadu fariisimaha ay ku leeyihiin halkaasi waxay ka qaadeen laba sarkaal oo etoobiyaan ah oo garaab ah amaba dhaawacoodu uu aad u liito waxaa la aaminsan yahay inay jiraan waxaa la aaminsan yahay in khasaaro intaasi uu kasii badan yahay etoobiyaankan baardheere fadhiya marar kala duwanayay sidan oo kale waxay la kulmeen weeraro kaga yimiday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaana kuwa ku sugan gobolka gedo dowladda federaalka ayaa maanta askar isaga laysay dagaal ka dhacay magaalada muqdisho oo lasu adeegsaday hub kala duwan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay ku dagaalameen duleedka degmada dayniile waxay isku haysteen dhul halkaasi ku yaala dagaalka ayaa u dhexeeyay ciidamo kala taabacsan maamulada degmada dayniile iyo deegaanka garas baalley oo muqdisho ka wada tirsan si weyn ayaa maanta loo maqlayay diryaanka hubka labada dhinacay isweydaarsanayeen ugu yaraantii shan askari ayaa la sheegay halkaa inay ku dhinteen wararka qaarna waxayba sheegayaan inay intaa ka badan yihiin oo toddoba ay gaarayaan muuqaal goobta lagu dagaalamay laga soo duubay waxa uu muujinayay guryo burbursan oo halkaasi ku yaalla kuwaas oo katarabiil la mariyey dhulka ayaa labada maamul mid waliba waxa uu sheegayaa waa maamulada dayniile iyo garas baaleeye in uu asiga hoos yimaado islamarkaasina waxa uu doonayaa dadka iska leh iyo dad kale oo dhuldoonihii markay kala gataan in asigu uu canshuur ka qaato taas ayaana waxay keentay in la dagaalamo oo askarta qaar dhegta dhiigga loo daro guddoomiyaha degmada daynile ninka la yidhahdo jacfar oo ahaa mooryaan hore oo la shaqay jiray dagaal oogihii caanka ahaa ee maxamed qanyare afrax ayaa goor dambe waxa uu tegey halka lagu dagaalamay sida muuqata ciidamadiisa ayaa ka taagroonaaday qoladii kale ee ay dagaalameen waxa uu saxaafadda kula hadlay goobtii lagu dagaalamay horta dhammaan waa mahadsan tihiin annagu dhibkan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka ah oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladdah oo kala duwan ay meesha ku soo weeraran aan ku soo baxnay markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay inaan waraysanana xabaday bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mida waxbaa gaaray kolley ciidamo danbaa dib ugu yimido gurmad ah qaybtaan hadda waa igu jibsho baalla ku jibshaan ka soo gaarnay qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayaguun gaarinay maaragtay ay dagaalku bilowday haddana miisho gacanta annaga ku hayna waa qayb ka mid ah degmada dayniile oo lagu soo weeraray si idabdarro ah oo qalad ah oon sharciga waafaqsanayn qof aan ka yeelayna aqnoon ma jirto ciidan kasta ha wataano isgiin kasta ha wataano xoog kasta ha wataano cid aan ka yeelayna ma jirto dadka shacabka annagu aan mas-uulka ka nahay in xoolahooda la baabi'iyo ama maaragtay la jijibiyo ama la dhibaateeyo shacabkaas wax kastaa nagu qaadato ra'alle kama naqon doono haddana waxaa jiray dad hadda kuma ekaad kuma eka howshu inta dacwooyin badan iyo doodad badan iyo dulmi badan aan ka dareemayna dhulka hadda halkaas ku hareeraysan oo dhan dad hadda ganacsato ama sheeganaya ama dad aan hadda dhulkan iyo wina aan shaaqo lahayn ayaa aada ugu lug leh inta aan arkaynay oo mar walba ka dhex sameeya inay dadkaan inta isku diraan kabacdina ay maaragtay lacag u adeegsadaan oo meel walba maaragtay ay ka soo xiraan dadka shacabka ahay oo deegaanka ahay ee qofkiiba waxaydii iska lehoo dhex joogta waxaydii laga qaato ama wax yar la siiyo la yidhaahdo markay dhibtooto kabacdi in inta wax yar la siiyo meeshi lala wareego marka waxyaabo badanoo noocaasna waa jiraan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha daynile ninka la yidhaahdo jacfar iminkana idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan dhowaan waxa ay soo gebagabaysay barnaamijka xuruub saliibiy ah kaas oo taariikho badan lagu ifiyey dhegeystayaasha gobollada dalka iyo kuwa dibadda qaarkood ayaa inala soo xiriiray waxaanay ka warrameen sida ay barnaamijka u arkaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aan soo marin yacni qiimaha iyo iyo qaayaha uu leeyahay iyo qalbigayga waxa uu geliyey iyo isbedelka uu ku keeni karo qof kastoo muslimaho maaragtay dhegeystay barnaamijkaas waxaan leeyahay hadduusan noqon yani barnaamijka ugu fiicnaa oo idaacadda ka baxay hadduusan noqon run ahaantii waxa weeyaan safka hore ayuu ku jiraa barnaamij caadiya ma ahayn runtii walaalkuna si aada iyo aada u qiimo badan oo u qurux badan ayuu usoo diyaariyey dadka maxaan ku idhaahdaa tacliiqinahayay oo kalimaadka ku lahaana dad haddee culimo ah oo waayo arag ah diintana maaragtay garanahaya tajrubada camalkanna runtii wax badan kusoo jiray ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu u taam yeelo tijaaradooda iyo dadaalkooda iyo beecooda iyo camalka ay ku jiraan ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryayaa inuu taam yeelo ayagoo aan waddada ay ku joogaan dhinacna uga leexana ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaas iyo daacadnimo iyo diin inay kula kulmaan baan ilahay uga baryayaaye runtii wuxuu ah barnaamijkaas barnaamij aada iyo aada maaragtay qofka muslimka ah qalbigiisa wax badan uga bedeli kara kuna dhiirigelin kara marka qeybta dadka wanaagsan iyo meesha ay galeen la fiiriyo iyo marka qeybta xun iyo dadka xun meesha ay galeen la fiiriyana waxaad arkaysaa siraacan inuu markasta jiray oo dad mukhlisiin ah oo daacad dalko diintooda iyo dadkooda u ah iyo dad khaa'imiin ah oo maxaan ku idhaahdaa diin laawayaal ah oo damacooda shakhsiga ah ee ka doorbidi jiray inay sharaftooda waarto yaa maaragtay lagu soo bandhigay haddee kuwii dal maaragtay diinta ilaahay u halgamay oo muslimiinta maaragtay xuquuqdooda difaacayna taariikhdu way xustaayoo way bogaadisaayoo waa loo duceeyaayo waa laga sheekeeyaayo waa lagu faanaayo waa laga dhuxul qaataayo yacni waxa weeyaan ninkii raba inuu nin raga noqdoba wuxuu maaragtay soo halqabsadaa maaragtay nuurudiin sanki iyo salaaxudiin ayuubi iyo raggii la midka ahaa qofkii liito oo maaragtay yani urdufana sidoo kuwii xilligaas joogay oo kaleeto ayaa kuwa xilligan jooga maaratay lala barbardhigaa sidii catirna maaratay taariikhdu meel bay maaratay catirta waxaa la yidhaahdaa miyigan joogi jiray oo dumarku marka ay weelasha ay cushaan maro yar oo maaratay xarka maaratay dhuxusha iyo wixii lagu sameeyey looga tirtiraa la yidhahdaa marka dee hadee jeer qofka qiimaha badan oo ninka ragga looma adeegsado catir laakiin waxaa loo adeegsadaa waxa aan ragga ahayn laakiin bidhaanta ragga leh baa loo adeegsadaa marka catirtaasde sida haamaha loogu catiraynaya la iska tuuraa markii ay maaratay gabto hawshii loo maaratay loogu talagalay marka kuwaasna taariikhda waxa weye waa laga tiray oo kuma yaalaan ragga maaratay ikhyaarta ah oo mujaahidiinta ahna waxaweye taariikhdu way xustay ilaahay agtiisana insha allahu tacala waxaan uga rajayneynaa laa nusaki calallahi axadan inay maaratay agtiisa ilaahay subxaana wa tacaala ay ammaan iyo sharaf ku leeyihiin muslimiinta agtoodana ammaan iyo sharaf bay ku leeyihiin marka barnaamijkaas aada iyo aad buu runtii u qiimo badnaa weliba waxaan codsan lahaa barnaamijkaas in la sii wado oo maxaan ku idhaahdaa ilaa iyo xilligan lasoo gaarsiiyo maaratay halgankii qeybahaas ee asia iyo maxaan ku idhahdaa yurub iyo maaratay runtii wax badan baa ku maqan in maxaan ku idhahdaa ilaa lasoo gaarsiiyo maxaan ku idhahdaa sida ay ku bilaabatay dowladdii cusmaaniyiinta ilaa iyo maxaan ku idhaha burburkeedii in lasoo gaarsiiyo iyo raggii maaratay taariikhda ka galay idinkana waxaan leeyahay camalkiina mid maarata sacyigiina mid mashkuura allah ka dhigo dembigiina iyo kii waalidkeenna allah dhaafo ilaahina subxaanahu watacaala abaalkiina oo maaragtay ka weyn intaad geysateen oo khayr ah ilahay haydi siiyo baaraka allahu fiikum wajasaakum allahu khayran alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadiihi ilaa yowmi iddiin wabacd ikhwatii fillaah allah ayaa ku mahadsan allihii noo dhameeyey taariikhdii sharafta iyo wanaagga badnayd ee alcuruub asaliibiya runtii waxaa la odhan karnaa walaalaha idaacadda alfurqaan waa walaalo mar walba inoo bidhaamiya cadowga ilaahay waxa uu damacsan yahay hankiisa iyo hiigsigiisana uu yahay idaacaddatan runtii waxyaalaha aan ka faa-iidna walaalayaal waxaa ka mid ah taariikhyo badan oo aanu qaadanaynay sannado hore waxaa ka mid ahaa taariikhdii sayidka oo si dhammaystiran aynu usoo helnay sidoo kale waxaa ka mid ahaa dhulkii awoyaashan yaa soo dhicin doona oo si dhammaystiran iyaduna aan usoo helnay waxaa kaloo nasiib darro ah qofka aanan fahmahayn waa ayo cadowgiisa waase ayo saaxiibkiisa saxda waxaa kaloo nasiib darro ah qofka taariikhda intuu helay iska beeldarey runtii walaalayaal carabtu waxay dhahaan iqraw taariiqa fa inna fi taariikha cibar taariikhda akhriya taariikhda waxaa ku sugan cibar bimacnaa waansiqaadashaa ku sugan weeyaan halle walaalaha taariikhda helay ee fahmay ha ku camalfaleeno hala u diyaargarooweeno waxa taariikhda ay xusayso inay ka dhiidhiyaan waxaan kaloo leeyahay walaalaha aana helin hala gaarsiiyo hanka iyo himiladana ha noqdo in cadowga ilaahay mar waliba aan kula dagaalanno carabaheenna iyo gamcaheenna intaba kadaalika waxaan dhihi lahaa walaalaha idaacadda alfurqaan walaalayaal noo labalaaba oo noo afarnaabo noo lixlaaba dadaalka iyo juhdiga aad ku bixinaysaan inaad noo soo bandhigtaan mar walba hanka iyo hiigsiga cadowga ilaahay oo islaamka raba inuu ku baaba-asho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda islaamiga alfurqaan waa idin salaamay marka waad ilaa hadin barkayo barnaamijyada khayriga ah wadaan iyo wararka xaqiiqada ah hadaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan hadda dhammaaday ee xuruubu saliibiya duulaanadii saliibiyiinta barnaamijkaas oo ramadaankan xalqxalqo aa nagu soo deynayseen oo hadda si nabada noogu dhammayseen aadaan ugu faraxsannaha barnaamijkaas dhegeysigiisa barnaamijyo kalena khayri ah ramadaanadii ka horeena waa ka dhegeysanoo idaacadda noogu soo deysan ilaahan ha idiin barakeeyo barnaamijkan dhammaadana waxyaaba badan oo xaqiiqo ahaan ka baranay sidii masjidul aqsa lagu qabsaday iyo gaaladii muslimiintu si ay u dhibaatay jirta weligeed allaheed iyo sida gaalada cadaawad gaamarta noogu hayaan iyo waxyaaba kaloo aada u fara badan iyo xataa waxyaaba maanta adduun ka jiro xataa lagu jaangooyo xataa haddii lagu jaangooyo ee dhab noqonayaanba marka barnaamijkaas aadaan ugu faraxsannahay inaan dhegeysano oo si nabada noogu dhammaysan ilaahan ha idiin barkayo barnaamijyo horey xataa waxaa jiray oo ramadaanadii lasoo dhaafay aada noo soo deyseen sayid maxamed taariikhdii iyo halgankii daraawiishta iyo dhulkii awooyaasheen axmed gurey iyo andalus iyo tataarka iyo barnaamijyo kale iyo diinta isu muqdisho aadanka asbedelo iyo barnaamijyo kale aada u khayri ah marka waa idaacadda keliya aan ku tashano waa ramadaan kasta alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd ilaahay subxaana watacaala ee maxade oo hana diirsii soon kadibna nin dhammaay ilaahay subxaana wa tacaala ee maxade haddii aan horan gudogaala aragtaday barnaamijka oo idcadda islaamiga alfurqaan haniintabiaasi oo alxuruub asaliibiya ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo xasanaad bahan kooba korna hasiinku sii sababtoo ee soonku soon waliba siinku barnay barnaamijyo oo xiise leh oo barnaamijyadaasi oo ku mid hayaan taariikhda tataarka dhulkii abowyaasheen yaa soo dhicin doonaa iyo qisatul andalusiyo barnaamijyo intaasi ka badan eeda xiisageliyaas marka walamadeeda akhriida iyo madii keyrka kinjidiyo waliba xiisaleyna madii keyrka kinjidiyo waliba lakuyaaba qisad hurubu salibiya inay dad badan unanomide qaar unanomide akhriyeen daraaseeyeen laakiin macluumaadka maadaama aysan meel badanka ku shal aruuriyaasaan un kutubo qaare iyo lee ku akhriyeen lakuyaaba waloo macluumaad dheeriyaya hanay beeriyaasan ilaahay subxaana watacaala jar xisanahaasiin kusii faa-iidada akubati waliba hortayna unina dareensanayna umma alislaamiya ummatul islaam waa ummad oo mid ah oo isku danqadaasa markastana guuliye iyo horumarshe iyo waliba ka jare iniya midooban intii shareecada laaziman intii shareecadiyo laaziman oo midooban khilaaf kasta isku ilaaliyaan markasta oo lagu sheegayo taariikh oo kumida taariikhda islaamka dowladooyinkii muslimiinta kumida lagu sheegayo haddii lagu hadalo weli ka burburin inta badan weli leeyahaa tarku shariica iyo walkhilaaf shareecada inay ku taban oo adduunyo dooradaan boqortinimo dooradaan kadibna gobolgobol lama meeriska talisle lama goostiintali iyo khilaaf lamada ummada islaamka inta badan ka warbaraas saliibiyiintana nabi maxamed dahabi waqtigii abubakar cumar laxkub ilaa ilaa maalintan dagaasha socda walibana neefilana rasuulka salaallahu aleyhi wasalam inuusa sheegay ilaa yowmi alqiyaama ini daa'ifatan min ummatihi oon ku suuro doon inay xaga ka teegayiin oo aan dhibaana lanki khilaaf iyo lanki dulaayo taasay weliba meeli ku saarase waliba caqabad xadiidkaasi waliba caqabad weynkeeya culamaa suuga jadiidiyo ictisaam iyo firgooyinka kale iyo suufi walba oo aad khuraafa ahlu baadilka e haddii aad weydiida ert xadiidkaasi may ka fasiraasaan maadaama aysin jihaad ma jara erteen caqabaduina ka ey ilaahay subxaanah watacaala yaa mahadee insha allahu tacala intaa ka gebagaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raadiyo alfurqaan iyo shaqaalaheeda iyo dhammaan walaalaha joogo aad baan u salaamayaa haddii aan ka hadlo fikirkeyga ku saabsan barnaamijkii soo socday bisha ramadaan habeen walba waan soo dejisan jiray subax kastana waan dhegeysan jiray marka barnaamij aada u qurux badan oo aada looga soo shaqeeyey oo maasha allah oo maxaan ku dhahay aad u wanaagsan buu ahaa marka waxyaalo badan oon ka faahnana way jirtaa inkastoo aanan maxaan ku ihi aanan xifdinin oo u baahnayd barnaamij macalina u ahaa oo u baahnaa in wax laga barto laakiin waa la socday barnaamijka barnaamij aada u qurux badan buu ahaa oon aada ooga helay weliba subax kastana waan dhegeysan jiray marka jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jasaaka allahu khayr arintan wanaagsan oo kitaabkan xarbul saliimiye oo aada waayahan oo dhan waan dhagaysanaynay wax badanaana ka faa-iidnay waxyaabahan ka faa-iidnay waxaa kamida gaalada in lala dagaalamo maahana inaan waddo kale aysan jirin oo in lala dagaalamo aan ahayn dadaalka badan iyo juhdiga aada bixdana ilaahay subxaana watacaala ka amaal mariyo aada iyo aad baan uga faa-iidnay waxyaabahaan ka faa-iidnay meeshan kuma soo koobi karno bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi amaa bacdu waxaa halkan ka salaamaya baxda alfurqaan jazaakum allahu khayr walaalayaal barnaamijkan alxuruub asaliibiya la magacabaxay runtii barnaamij aada u qiimo badan wey boqolkiiba boqol aan dhihi karo isaga dhan waa fadaaishiisa waa laa tucad walaa tuxsa runtii lama koobi karo waxyaalaha muhiim barnaamijka isaga dhan waa muhiim isaga dhan waa muhiim runtii aniga dama dhihi kara qodob qodob dhowr baan dhegeystay dhowr xalaqadood marka waa barnaamij aada u qiimo badan waa aad xaqiiqatan ummadda islaamka iyo rag badan oo aniga saaxiibinahay rijaalan wanisaan oo dhegeysteen ay soo wici jireen xilliga ay dhegeystaan barnaamijka si fiican u dhegeysta ah waa xalaqadii labaad xalaqadii saddexaada marka insha allahu tacaala ilaahay idin barakeeyo runtii waa hagaag qodobo kale oo muhiim ayaa inoo soo socda iminkana waa xubinta corona waa kan maxamed daahir calasow waata cabdulaahi aad baad umahadsan tahay welihi dunida waxaa ka taagan wararka ku saabsan coronavirus oo sababay dhimasho aad u badan sidoo kale geystay burbur dhaqaale oo soo gaaray dalalka haba ugu badnaatee waddamada reer galbeedka sida ameerika iyo yurub tan iyo markii cudurkan uu ka soo bilowday waddanka shiinaha waxa uu ku dhacay in ka badan shan milyan oo ruux waxaana cudurka u dhintay in ka badan saddex boqol oo kun kuwaas oo badankooda ku dhintay waddamada maraykanka iyo yurub maanta wararkii lasoo tegiyay ayaan eegi doonaa dowladda maraykanka maanta waxa ay sheegtay cudurka inuu dilay dad gaaraya laba boqol afartan iyo kow ruux dadka cudurka maraykanka uu ku dilay waxa ay gaarayaan boqol kun afartan iyo lix ruux maanta oo keliya maraykanku waxa uu cudurka ku dhacay toddoba kun laba boqol soddon iyo toddoba ruux dadka guud ee cudurka la ildaranna maraykanka waxa ay kor u dhaafayaan hal milyan oo ruux baraasiil maanta waxaa cudurku dhintay siddeetan iyo afar ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay gaartay labaatan iyo saddex kun lix boqol waxa uu maanta cudurka soo ritay kun afartan iyo laba ruux ruushka cudurku waa uu kusii fidayaa maanta oo keliya waxa uu dilay boqol toddobaatan iyo afar ruux tirada dhimashada ruushkan waxa ay gaartay saddex kun sideed boqol iyo toddoba ruux maanta waxa uu ruushka cudurka soo ritay siddeed kun sagaal boqol shan iyo toban ruux ingiriisku waxa ay soo sheegeen dhimashada boqol soddon iyo afar ruux wadarta guud dhimashada ingiriiskuna waxa ay noqotay soddon iyo toddoba kun afartan iyo sideed ruux talyaaniga waxaa maanta cudurka ugu dhintay toddobaatan iyo sideed ruux waxaana tirada dhimashada ay noqotay soddon iyo laba kun sagaal boqol konton iyo shan ruux dadka maanta cudurku talyaaniga soo ritay waxa ay gaarayaan saddex boqol sagaashan iyo toddoba ruux germany maanta waxa ay soo warisay dhimashada kow iyo labaatan ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay sideed kun afar boqol afartan iyo sagaal ruux indiya waxa ay soo warisay dhimashada boqol toddobaatan iyo toddoba ruux waxaana wadarta guud dhimashada ay noqotay afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal ruux maanta dadka uu cudurku soo rito hindiya waxa ay gaarayaan shan kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaal ruux kanada waxa ay soo warisay dhimashada kow iyo labaatan ruux jiri afartan iyo shan ruux ayay soo sheegtay sacuudigana dhimashada waa ta laba iyo toban ruux mexico waxa ay soo warisay dhimashada laba boqol soddon iyo sagaal ruux bakistan soddon ruux ayay soo sheegtay biljam laba iyo labaatan ruux netherland lix iyo labaatan ruux qatar laba ruux bangaaladeshna waxa ay soo sheegtay kow iyo labaatan ruux sweden waxa ay soo wariyeen dhimashada sagaashan iyo lix ruux halka imaaraadku ay soo sheegeen shan ruux switzerland waxa ay soo warisay laba ruux bortugalna dhimashada laba iyo toban ruux indonesia waxa ay soo sheegtay dhimashada labaatan iyo todoba ruux wadamo kale ayaa cabdullaahi oo dhimasho soo sheegay oo filibiin ay ka mid tahay iyana waxay soo warisay saddex iyo toban ruux wararkii koronana halka ayaan kusoo koobaynaa waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo wakhtigiisa ayaa sii idlaanaya saddex sano iyo bar ayuu kursiga ku fadhiyaa lix bilood unbaana u hartay haddaba dad ku dhaqan gobolka gedo oo farmaajo nasab ahaan uu ka soo jeedo maxay ku xasuusan doonaan muxuuse u qabtay nabadoon cabdulaahi ansaari ayaan arrimahaasi ka waraysanay ugu horreynse waxaanu weydiinay xaaladda guud ee gobolku sida ay tahay marka hore waa dhowahay marka labaadna waa u mahad celinayaa bahda warbaahinta islaamiga ah qaybahooda kala duwan sida runtii dadaalka badan oo ay mar walba u jecel yihiin inay ummadda gaarsiiyaan waaqaca jiro taa markaan ka gudboon su-aasha horey u galanaa dee gobolka adeer laba maamul baa ka jirta maamul islaami ah oo shareecada islaamka wax ku dhaqo oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed dadka ku tatbiiqiyo oo baro oo ugu yeero oo ku tawjihiyo iyo maamul maaragtay gaalo ah oo dadka maaragtay fisqi iyo qamre iyo ilaahay waa ku ron yahay ee fasahaad ugu yeero diinkooda ka baabiyeeyo akhlaaqdooda ka dilo dadnimadooda ku ciyaaro ayaga gumaysto oo ihaanaysto dulleeyo isku dilo oo isku dilo oo jifo jifo iyo ninnin iyo labalaba isugu dilo labadaas maamul baa gobolka ka jirto maamulkan islaamigaa meeshuu ka jiro waa meel huduu ah oo amni ah oo nabadgelya ka jirto oo dadku ay ganacsigooda wataan oy waxbarashadooda wataan oy dadku isa salaamayaan oy bulshadu faraxsan tahay oo iidii hadda u dambaysay sidii looga iiday markaad aragto naftaada runtii khushuuc badan iyo maarata in badan oo shukri ilaahay xaggiisa ay maarata qaadanayso meelaha maarata dadka shayaadiinta ay joogaan oo nimanka cimilada ah iyo wax alla halmaalo ayaga ay ku daaban yihiin ama maaragtay gadaal ka taagan ay carasuurka u yihiin ay joogaanna haddee waa meel la ogyahay dadkiiba masaajidii baaba laga xiray amnigoodii baa khalkhal ku jiro oo halis ku jiro maaragtay qof meel mari kara ma jiro qof habeen socon kara ma jiro qof ganacsan kara oo si xornimo u ganacsan kara ma jiro waxbarasha warkeeda daa iyada waa horaaba lagu kala tegay marka waa gobolka saas weeye adeer saas weeye meel adduunkana ku dilaysan aakharana aan rajo qabin iyo meel adduunkana ciis iyo sharaf iyo nuur iyo amni ku haysato aakharana rajo qabto oo ilaahay maaragtay rajo ka qabto dadka gobolka ku nool labadaas qaybood unbay kala yihiin baaraka allahu fiik qaybtan aan shareecada islaamka lagu maamulin oo maamulada dimuqraadiga ay ka jiraan ayaga qudhooda waa qaybsan yihiin oo qola dowladda federaalka ayay taageersan tahay qola maamulka jubbaland xaggiisay u jinjeertaa labada dhinaca meesha ku loolamaya maxaa keenaya inay loolamaan dhinac inay isula jeestaan maxaa u diidaya
alkufru milla waaxida horta kulligood hal meel hay ka dabqaataan oo hal dhuxul ahaa meel keliya laga soo wada siiyaa waxaa maaragtay ay isku hayaanna ma aha ummaddan maslaxadeeda iyo mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda iyo diinkeeda iyo dalkeeda midna ma aha waxa weeyane in ummaddan la dhiig miirto oo gaalada sidii loogu kala jajabnaan lahaay oo looga hoosgeli lahaay oo ummadda loo dhiig miiran lahaa gumaysina loo gelin lahaa diintoodana loogala diriri lahaa iyo mustaqbalkooda intaa weeye waxa lagu dirirahaya qola hadda ummaddan maslaxad u haysa nooc ay u tahay diinan wa dunawiyan ma jirto qola hadda ummaddan inay wax u keenta rabta ama wax u qabatana ma jirto qola mustaqil oo iyada xor ahoo sideeda fikirkeeda haba u khaldanaadee ayada sideeda mustaqil u ahna ma jirtee qolo walba qolaa wax u yeeriso waa dad cumalo oo gadaal laga wada taagan yahay wey marka wax firqahoy leeyihiin ma jirto inun dadka iyo dadka la boobo oo la dhiig miirto ama degada la gato badihiisa iyo berigiisa iyo dahabkiisa iyo macdantiisa la gato unbaa loo diriraya wax kale ma yaalaasha laakiin iyagoo waxay leeyihiin danaha ummadaanu ka shaqaynaynaa marka inaanay sidaasi ahayn oo sidaad sheegaysa ay tahay maxaa caddayn u ah waxaa caddayn u ah waxyaabaha haddeer dhacahaya caddayn u ah haddeer waxa dhacahaya caddayn u ah ma garanaysaa ummadii baa la iska hor keenay ayagii baa islayn hayo dadkii bay beelbeel isugu direen dadkii bay shisheeye gacanta u geliyeen waxa ka dhacahaya duqayn geda waad la socotaa haddeer maaragtay nimanka kenyaanka iyo yahuudda ku daaban ay ku samaynayaan ummadda soomaaliyeed oo muslimka ah kuwa gudaha ay ku haystaan iyo kuwa banaanka joogaba waxa ay ku dhigahayaan waad la wada socotaan marka waa waa sadar muuqda su-aal ka dhambay soomaalidu tiraahdaa adeer marka waxa dhacahayaa daliil u ah oo maaragta muuqda oo haddeerba taagan oo ummadda sida loo baabi'inhayo oo sida loo silcinhayo sakanaheedii iyo maaragta airboorradeedii baa la dhiibay badaheedii baa la gatay maaragta kuwo hor lahaa loogu yeerahayaa ciidamo calooshoo shaqaystayaal ah loo kiraynhayaa dalka loogu yeerahaya la keenayaa fadhiyo marka waa taas waa sadar muuqda su-aal waxbaba uma baahnaba qof kastaba wuu garantaa adeer inaynan ummaddan wax dana u haynin nimanka ayaga ah
saddex sano iyo bar muddo gaaraysa waxaa madaxweyne ka ah dowladda federaalka nin dadka gobolka gedo degan u nasab sheegta maxaa khasaaraha maxaase faa'iido ah oo aad ka dhaxasheen
adeer meesha haddee horta mushkiladda taalla waxa weeye oo maaragtay dadku ay hadda aada in badan waxaan isleeyahay way ku mashquulsan yihiin qofka kani ma aha qof horta xor aho sidiisa asaga ama wax keeni kara ama wax diiri kara waa qodob qofkaad ka hadlaysaa
waxaan ka hadlayaa ninka aad i weydiiseen saddex sano iyo barka federaalka madaxda ka ah waa farmaajo farmaajaan ka hadlahaya asaga inaad iweydiisay baan anu qaataa anugu ka soco marka koowaad xor maaha inaad tiri ku dar wixii kalood hayso marka koowaad horta nin mustaqilo isaga xor oo ama ha qaldanaada ama ha saxnaada fikirkiisa horta ku meel maraya maaha waaya marka labaadna nin dadkan u taliyo oo dhex jooga oo wax ka ah oo xog og ma aha waaya
marka saddexaadna nin awoodo inuu ama wax ka qabto ama wax u qabtona ma aha waaya
marka afraadna haddee waaba nin gaalnimadiisu ay miiska iska taallo dadkan hadda maanta nool intooda badan waxaan leenahay qof iska xishoonayo oo war waxaan amayna wanaagsanayn iska laho qulubtiisu wax un ay ku dambeeyaan iyo dad og meesha ay arrintu taaganta oo xaqiiqada ay tahay oo aanba farmaajo iyo dadkiisa iyo wuxuu wataba shuqul ku lahayn bay ummaddu tahay waaya inta cumilada oo qashinka oo maaragtay oo waxaan maalin hore waxaan dhegaysanayay nin la yidhaahdo afqashin oy mujaahidiintu dileen afqashin macnaha waad garanaysaa qofkaas waa qof qofnimadii ay ka dhimatay damiirkii uu ka dhintay akhlaaqdii ay ka dhimatay diini warkeedaba ma jiro afqashin macnaha magacaas uuba leeyahayba oo loo yaqaanaayo is ogol yahay ummaddan marka uu ku adeeganayo isku shaqaynayo kulligood afqashin weeye waa dad maaragtay dhintay oo dadnimadii ka dhintay oo akhlaaqdii laga dilay oo sida kaniin loogu waday oo kamre loogu waday oo xashiish loogu waday ummad baaba'day weeye ummadda hadda ama u joogta ciidan ahaan ugu joogto ama maarata uu ku adeeganayo ama uu rababa inuu dadka ku masalo oo uu gobol ahaan haddaan soo qaata masalan ugu masalahayo isleeyahay gobolki aan rabaa inaan wax ka qabto ama aan kuwa kale ka wareejiyoon anigu aslaaxiyo ama aan maaragtay ummadii waa dad saas ah weeye dadka la socda oo hadda la joogo waa dadkaas wey ma aha ee dadkii soomaaliyeed ama reer galoodka ahaay oo la yaqiinay oo macnaha lahaay oo magaca lahaay oo mustaqbalka muuqday ma aha qofka la socdana ma jiro meeluu joogaba xaggay ka yimaadeen kuwaani miyaanay gobolka ku dhalan una dhalan gobolkay u dhasheen in badan oo ka mid a in badan oo ka mid a kulli ma aha laakiin in badan oo ka mid a ilaahayna subxaanahu watacaala ummadda waa uu qaybiyey dadna wuxuu u- u maaragta u diyaariyey inay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa ehel u noqdaan inay qofnimadooda iyo maaragta mustaqbalkooda iyo diinkooda ilaashadaan inay muuqdaan oy ummad jirta noqotaa ilaahay ummad u diyaariyey ummadna wuxuu u diyaariyey inay eh, dulloobaan oo dad dulli ah noqdaan oo ay qashinkaas noqdaan oo maaragta eh, xaabo naarta lagu shubo ay noqdaan oo maaragta eh, eh, dadka ay iska adeegsadaan eh, maaragta eh, eh, dadka liito eh, la- ay adeegsadaan dadka liito soomaalidu waxay tidhahdaa doqone ha ku doqonsataa adduun ugu daran adduun waxa ugu khasaaro badan bay dhaheen doqon ha ku doqonsato macnaha qof dulli ah oo gadaal laga taagaya inuu adig ku qabsado oo wax kaa dhigo oo maaragta kugu jihaysnaado oo oo uu maaragta asaga gacanta wax u goynaysa aad noqoto waa midda ugu xun oo qofka bini aadanka ku dhacda weya xaqiiqat soomaaliduna mahmaha kale ay ka leedahay oo ee waxa weeyaan wiil soori qaatay kama samirtida wiilay saafi kaa qaaday waad ka samirtaa dadkaasna waa dad ee calaq loo tuuraayo oo wax yar oo garaam ah maaragta ee lagu sabtay oo jahanamo lagula shubay oo xabadda mujaahidiinta laysaga dhigay oo carasuur laga dhigay oo ayaga haysta uma roono oo way karbaashayaan afar iyo labaatan saaca way xirhayaan oo way ciqaabayaan ee jihaadka markay soo aadaan mujaahidiinta soo aadaanna uma roono oo xabad ilaahay xaggiisa ka socota yaa yaa yaa gubayso oo maaragta qallajinaysa saacadda ay nafta ka baxdo qofkii arkay baa arkay saacadda ay nafta ka baxdo waa qallalaya qof gad buu noqonayaa jirkiisa waxaad u malaynaysaa inuusan laba bilood biyo cabin waad u malaynaysaa marka ee dhinacaasna halkaasi bay ka yihiin nolosha ay haystaanna waa xashiish iyo kaniini iyo cambuulo yaroo afar iyo labaatan saac mardabka loogu daadiyo marka dadkaas waa dad sidaas ah wey sheekh marka waxaa leedahay waa dad maandooriya dillooday oo aan maaragtay nolol iyo sharaf midna rajo ka qabin waa sidaas weeye dadku ayagoo isla dhasho isku deegaan ah ilaahay kala saara subxaana wa tacaala waana dadkii liitay oo qashinka ahay oo ee, maaragta ee, aan wax macno ah lahayn weeye marka dadkan aad sifahooda faahfaahisay laga soo tago marka waxaad leedahay farmaajo haba yaraatay wuxuu noo qabtay male ummaddan wuxuu oga toghayaa een, maaragtay ee, inuu inuu horta kow eh, dakana geliyey oo ayaga uu dab isugu dhiibay oo uu maaragtay wuu oga taghayaa inuu cadow u gacan geliyey oo kenya iyo etoobiya kusoo daayeyna wuu oga taghayaa inuu maaragtay ayagii ihaanaystay oo dullaystay oo dadkoodii wax uu maaragtay xabadda isaga dhigo sacaratuur ka dhigto iyo wuxuu ihmaaliyo uusan waxba dan aba ka gelin oo kii fikir toosnaa ama xitaa tala dhiibi lahaa uusan wax dana u gelinna wuu oga taghayaa inuu maaragtay muslimiinta qaybiyey oo maaragtay yaanan dhihin muslimiinta iyo dadkii deegaanka uu qaybiyey oo uu guruub guruub ka dhigayna wuu uga tagahayaa dakan wuu uga tagahayaa iyo inuu lugooyey iyo inuu baabi'iyey iyo inuu mustaqbalkoodii iyo masiirkoodii uusan waxba maaragtay ee ka qabanin bal eh uu baabi'iyey waxa yaroo hadda muuqda oo hadda bifadlilaahi waa karamihi gobolka uu ku dhisan yahayna waa neefta mujaahidiinta meelaha ay joogaan ay dadku dugsanayaan oo asaga meelaha uu jooga inta laga soo kaco loo soo xukun tagahayo oo maalin walba la kala xukumayo oo ummadii la kala badbaadinayo oo labadii qabiil oo isku dhacda markiiba jac la leeyaho gacanta la qabanayo oo raggoodii loo yeerahayo dowlo loo furayo oo maskaxdoodii la diyaarinayo dadkaas intaasay ku nagan yihiin oo dadkan asagu inuu eh, dab deriyo oo maaragtay eh, ma- eh, qol cariish oo baasiin lagu dab lagula saaray uu ka dhigo gobolka dhan uu holco oo asaga loo wada xaroodo oo magan loo noqdo asagu saasuu raba laakiin ilaahi subxaana watacaala baa ka diiday waxay maanta uu yahayna waa ogyihiin dadka gada degan farmaajoad ujeedaa farmaajaan u jeedaa nacam waayahay ee, odayaashiina gobolka gado een waad qaybsantihiin oo qaar waxay rabaan in shareecada islaamka wax lagu xukumo qaarna waa waxay la socdaan een maamuladan ee shisheeyaha la shaqeeya marka kuwiina adigu aad ka mid tahay oo raba in dalka shareecada islaamka lagu maamulo madaxtooyadu ma idinla soo xiriirtay ama farmaajo si kale haddaan u dhigo ma idinla soo xiriiray oo ma idin yidhi war aan isfahanno oo ma iswarsateen
nin jihaada la hoominayo oo ubaxa loo saaray oo gaalkayga araxda goynaayo ajar iyo ducu leeyahay sow ikhyaar ma aha ninka diinta ka ufooday ee gaalka aanaystay oo amxaarkayga abooranayo asagana aslama daaniya sow ibliis ma aha adeer laba wadaan kala qaadnay ninkaasi aad sheegayso ee waa farmaajo e laba wadaan kala haynaa maalinkii xilka uu qabtay baana ka hadalnay annaga mawqifka annaga oo aan si cad u sheegnay Ah, idaacadaana haysa lafteeda hayso oo laga baari karaa warkanagii marka islamana xiriirno waxaan isugu imaanana waa inaan un maaragtay kala biyo cabno wey oo aan aa- birta kala aslanna waxaan isugu imaana asal Wa- asla waa og yahay marka een, taas marka ma aha ee, ma dhihi karno waa waa waa waa arrin mawduuca ma dhihi karno runtii kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdulahi ansaari intaa ayaan agasaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkan waxa warasyada oo qodobo kala duwan ay idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي